alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira waa darsigeenii labaad ee ka mid ahaa duruusta kitaabkan almuniira fii muhimi cilmi siira oo ku saabsan siiradii iyo taariikhdii nebigeennii moxamed calayhi salaatu wasalaam in kooban oo ka mid ah waxaynu sheegnay siirada iyo taariikhda nebigu inay ahayd laba qaybood in dhacday hijrada horteed oo asiira almakiya la yidhaahdo iyo in dhacday hijrada dabadeed oo la yidhaahdo asiira almadaniya darsigeennii xalay waxa uu ku saabsanaa asiira almakiya darsigeenna caawa biidn illahi subxaana wa tacaala waxa uu ku saabsan yahay asiiratu almadaniya siiradii nebiga calayhi isalaatu wasalaam hijrada dabadeed hijrada laga bilaabo iyo intii ka dambeysay wuxuu yihi sheekhu wa bacdaha saddex-iyo tobankaas sannadood ee nebigu calayhi salaatu wasalaam maka uu joogay isagoo dadka ugu baaqayay towxiidka weliba si faahfaahsan shirkigana uga digaayay isagoo qodob qodob u taabanayey tacayanat waxa waajibtay oo ilaahay uu amray hijratuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam guuritaankiisii litaybatin ilaa taybatin madiine uu guuray uma hijradaa dabadeed shuricat shuricat waxaa la jideeyey oo la sharciyeeyey asuyuufu dagaalkii oo jihaadka uga jeedo sabcan wa cishiriina gaza binusra gaza waa duulay nebigu calayhi salaatu wasalaam sabcan wa cishiriina toddoba iyo labaatan gaswatan duulimaad binusrati mu-ayadan xaalo uu yahay nebigu mid uu ilaahay ku taageeray binusrati gargaar ilaahay u gargaaro cadowgiisi uga gargaaro uga heliyey wa mowtuhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisii fii xaadi cashara alhijrati hijrada sanadkeedii koob iyo tobnaad ayay geeridiisii dhacday labadan bayd wuxuu ku sheegay sheekhu xafidah llahu tacaala dhacdooyin ka mida siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee hijrada iyo intii ka dambeysay ku saabsanayd saddex-iyo toban sannadood buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam maka joogay markii loo waxyooday laga bilaabo saddex-iyo tobankaas sannadood dabadood waxaa la amray rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu hijroodo hijrada waxaa loo yaqaanaa waa laba nooc hijratu maa naha allahu canh addoonku inuu ka tago uu ka wareegu ka guuro wixii ilaahay u diiday waana hijrada dhabta a tan kaleba aanay dhacahayn ilaa qofka laga helo walihaada buuhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wاlmuhaajiru man haajara maa naha allahu canh hijroodaha dhabta ahi waa ka ka tagay man taraka maa naha allahu canh wuxuu ilaahay u diiday uu ka xaaraam yeelay qofka ka taga weeyi waanay noocyo badanta oo hijrat اlqalbi iyo hijrat اlisaan iyo hijrat اljawaarix intaba way leedahay qalbigu inuu ka tago uu ka jeesto oo uu ka go-o wixii ilaahay u diiday carabku inuu joojiyo ku hadalka wixii ilaahay u diiday xubnuhu inay ka tagaan wax kastoo ilaahay subxaana watacaala uu ka mamnuucay oo ka xaaraam yeelay nooca labaad ee hijradu oo ta halkan markaa loo jeedana ah waa alintiqaalu min baladi اlkufri ilaa baladi اlislaami firaaran biddiin oo qofku inuu ka guuro dhulka kufriga iyo gaalnimada oo u guuro dhulka islaamka isagoo diintiisa la car la baxsanaya oo diintiisa ilaashanaya bilaad lkufri waxaa dhulka kufrigu uu ka soo ifbaxay axkaamtiisa ay ka muuqato bilaadulislaamna waxaa ah waddan kasta iyo dhul kasta oo axkaamtii islaamku ay ka muuqato laga eedaamayo eedaankii kor uu baxayo salaaddii jamaacada lagu oogayo ciiddii lagu tukanayo shacaa'irulislaam wa axkaamu ay ka muuqato kaasaa bilaadulislaam la idhahdaa marka waddanku inuu noqdo dhul islaam iyo dhul gaala inuu noqdaa waxay ku xidhan tahay duhuuru laxkaami fiih axkaamta marba ka muuqata ma axkaamu lislaam ba mise waa axkaamu lkufri hijrada markaa waajib ma ahae waa shay mustaxaba qofku dhulkiisii inuu ka tagaa xataa hadduu dhul gaala yahay idaa kaana yatamakanu fiihi min idhaari diinihi hadduu diintiisa muujisan karo siduu doonaya ugu dhaqmi karo waa sunna un inuu hijrooda ama ida kaana laa yatamakanu min idhaari diinihi wاlcamali bihi kama yuriid falhijratu calayhi waajiba hadduu qofku dhul gaalo ku islaamay oo diintiisii aanu muujisan karin siduu doonana aanu ugu dhaqmi karin muujintana waxaa ka mida si muuqata kufriga iyo shirkiga iyo waxyaabahaasi qofku inuu uga hadli karo oo u diidi karo wa idhaaru inkaari الshirki wاlkufr waajib bay markaa hijiradu ku noqonaysa haddaanu diintiisii aanu muujisan karin oo sidii doona aanu ugu dhaqmi karin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam hijiroodka k kuma keenin fikirkiisa iyo ra'yigiisa sida sheekhu uu ishaaray uu yihi tacayanat waa jeclaa waktigaa ka hor inuu ka tago maka oo madiine u wareego laakiin amar ilaahay buu sugaayey iyo rabbi subxaana wa tacaala fasixiisa markii ilaahay u fasaxay ayuu nebigu hijrooday haajara min maka ila lmadiina liayba waa magac ka mida magacyada madiina oo islaamka horti yarib baa la odhan jiray si ilaahay suurat laxzaab uu ku sheegay islaamka dabadii magacyo wanaagsan baa magaaladaasi ay la baxday ayib iyo taaba almadiina daaru lhijra daaru lislaam iyo daaru nusra iyo magacyo kaloo wanaagsanba hijrada dabadeed ayaa jihaadka la sharciyey oo nebigu intuu joogay magaalada maka lama amrin jihaad oo muslimiintu awood umay lahayn jihaadkuna awood buu u baahan yahay maqsuudkiiyo ujeeddada laga leeya oo ah diinta kor in loo qaado in lagu gaadhi karo seeftuna waxay u baahan tahay cilmi haga oo hadduu qofku seef iska qaato macanaa hub hadduu iska qaato oo cilmi haga aanu lahayn seeftiisaasi waxbay kharibaysa waana sidaa maanta caalamka ka taagan waa ka yidhaahda ibn اlqayim raximah اllah wasayf bilaa cilmi mikhraab laacib seef bilaa cilmi ahi waa mid kharibis badan waxay ka dhigan tahay seef qof iska ciyaaraya uu sito oo markaa dadka iskala dhacaaya mafsadadeeda iyo xumaanteeda ka badan weeyaan wanaag wixii ay keeni kartaba intaa dabeed wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam toddoba iyo labaatan jeer inuu duulay oo ciidan uu hogaaminayaa duulimaad inuu qaaday sabcan wa cishiriina ghaza binusra ilaahay baana subxaana wa tacaala rasuulka u hiilin jira o u gargaari jiray waayo shardigii buu xaqiijiyey gargaarka uu ku heli lahaa muslimiintuna mar walo ay xaqiijiyaan gargaarka ilaahay ay helayaan in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum wuxu uhi jaabir ibn cabd llaahi radi allahu canhu qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam nusirtu biاlrucbi waxaa laygu gargaaray baqa ilaahay uu ku tuuro quluubta cadowgeyga masiirata shahrin masaafo bil loo socdo markaan cadowga u jiro wa mowtuhu fii xaadi cashra alhijrati intaa dabadeed toddobiyo labaatanka duulimaad dabadood nebi maxamed ilaahay baa subxaana wa tacaala oofsaday waayo sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay bashar buu ahaa see u dhashaanna waa u dhashay see u dhintaanna waa u dhintay qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay nebi maxamed inuu dhiman doono rabbi subxaana wa tacaala wuxu uhi inaka mayitun wa inahum mayituun adugu aada geeriyoonaysaa nebi maxamedow kuwan geerida kula jecella iyaguna saasunbay u dhiman doonaan qof waliba waa dhiman doonaayo maxaa ka hadhaya maxaase ka horeeya taas ayaa muhima in aada laysu weydiiyo muxuuse qofku ilaahay subxana wa tacaala la hortegaya nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam geeridiisu geeridiisa waxaa ka horreeyey xanuun dhowr iyo toban cisho culimada siiradu tiro go-an waa isku waafaqeen ma jirtee qaar labiyo toban bay aa yidhaahdaan qaar lix iyo toban ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam xanuunsanayay maalmihii u dambeysayna salaada jamaacada inuu yimaadaa waa u suurtoobi weyn waxaanuu saxaabada ku yihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar u sheega dadka imaam ha u noqdo ha tukiye isagoo rasuulku tilmaamaya qofka ummadda hogaaminteeda u mudan dabadi inuu yahay abubakrin asidiiq maalin axada oo maalinkii nebigu maalin isniin ah oo maalinkii nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu dhintay ayaa abubakar salaadii saxaabada u xidhay kadibna waxay ku war heleen un rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo soo baxay oo saxaabadii markuu arkay siday u midaysan yihiin imaam qura ay ugu daba safan yihiin ku farxay oo arrinta noocaasiya ay ka qoslisay saxaabadii waxay dhahaan fakidnaa an naftatina waxaanu ku dhowaanay inaanu salaaddii ka baxnaba si aan ugu faraxnay inuu rasuulki ilaahay soo kacay haddana nebigu calayhi isalaatu wasalaam maalinkaa laftiisa ayuu dhintay saxaabadu waxay sheegeen annahu lamaa maata rasuulu اllah qaaluu adlama calayna kulu shay wax waliba waa naga madoobaadeen sidii adhi riyo uu roob ku soo daatay oo geesaha isla galay oo kale ayaanu noqonay nebiga calayhi isalaatu wasalaam geeridiisu waxay ahayd xadad dhacda aada u weyn oo caalamkan ka dhacday saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim raad weyn bay kaga tagtay ilaa cumar wuu la soo istaagayba nebigiibaa dhintay waa warka munaafiqiinta ee rasuulka ilaahay ma dhimane bal carwaa qofka yidhaahda rasuulkii baa dhintay ilaa abubakar uu xusuusiyey aayaadka qur-aanka ee tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyoon doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktigii uu dhashay hadday noqoto maalin bil ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam geeriyooday maalin isniina buu dhintay maalin isniinana wuu geeriyooday maalin isniina buu ayuu dhashay maalin isniinana wuu geeriyooday weliba khilaaf kuma jiro labiyo tobankii rabiicul awal buu dhashay sida loo badan yahiy laba iyo tobankii rabiicul awal buu geeriyooday si laysku waafaqsan yahiy oo bilaa khilaafa sanadkii koob iyo tobnaad ee hijirada ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday aswaajuhu buu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii bacda khadiijin khadiijo dabadeed cashara ee casharatun waa toban sawdatu weeye waata khadiijo ku xigtay sawda bintu zamca uma caaishu baa ku xigtay waa caaisha bintu abi bakr asidiiq caaishadii almutaharatu ee ahayd mid la beri yeelay wixii munaafiqiintu ay ka sheegeen iyo dacaayadoodii ilaahay qur-aan uu kaga beri yeelay fa xafsatun baa ku xigtay waa xafsa bintu cumar ibn اlkhadaab zaynabu baa ku xigtay waa zaynab bintu khusayma oo laba zaynab baa ku jiray dumarka rasuulka zaynab bintu jaxshin iyo zaynab bintu khusayma markaa zaynabtan aanu waxba raacini waa zaynab bintu khusayma waa zaynab bintu jaxshin waa sheegi doonaa iyadoo magaceeda iyo magaca aabaheed iyo weliba sifo uu u sheegayna raaciyey umu salamatu umu salama ayaa ka mid ahayd dumarkii nebiga hindu bintu abi umaya ayaa magaceeda la odhan jiray wa bintu jaxshin baa ka mid ahayd ina jaxash zaynabu zaynab ahayd zaynabtii almukaramatu ee ahayd mid ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyo uu maamuusay oo waxay dumarka kale dheerayd islamarkaana ay ugu faani jirtay in dumarka kale ciddii mas-uulka ka ahayd ay rasuulka u guuriyeen wa ana allaha zawajaha iyaahu min fowqi sabci samaawaat iyo iyada inuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka u guuriyey xagga sare uu uga soo guuriyey kamaa fi lbukhaari wa muslim ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay falama qadaa zaydu minha waطara zawajnaakaha oo zayd ayaa uga horreeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam markay kala tageen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u guuriyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkeedaasina wuxuu ka mid yahay adilada culuwiga saraynta ilaahay tilmaama oo iyadoo saxaabiyada ayay leedahay ilaahay baa aniga min fowqi sabci samaawaat toddobada sama meel ka sarraysa ayuu ilaahay rasuulka iiga soo guuriyey marka almukarama sababta u yihi waa taa uma bnatu lxaarisi baa ku xigtay ina xaaris ayaa ku xigtay di di juwayriya juwayriye magaca la idhahda tii u saaxiibka hayda waa juwayriya bint lxaaris waxay ka mid ahayd min bani lmusطalaq ayay ka mid ahayd reer bani lmusطalaq qoladaa la odhan jiray bay ka mid ahayd ama ay ka tirsanayd oo qoladii iyagoo xoolahooda waraabsanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku duulay maadaama ay dacwadda hore u gaadhay umu xabiibatin baa ku xigtay umu xabiiba bintu abi sufyaan weeye abu sufyaan ayaa dhalay mucaawiyana saxaabigii la odhan jirayna walaashii ayay ahayd oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam seedibu uu ahaa saxaabigaas magaceedana waxaa la odhan jiray ramla waa kan yidhi hiya wahiya iyadu ramlatun weeyi waa tii lagu magacaabi jiray ramla safiyatu baa ku xigtay waa safiya bintu xuyey ibni akhtab reer banu israa'iil bay ka mid ahayd min duriyati nebiy llaahi haaruun nebigii ilaahay haaruun ayay ka farcanayd waxaana dhalay xuyey ibni akhtab ninkii la odhan jiray hogaamiyaashii iyo madaxdii yuhuudda ka mid ahaan jiray gabadh markaa muslimada ayay iyadu ahayd maymuunatun baa ku xigtay waa maymuuna bint lxaaris cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhu habaryartii bay ahayd waa tii gurigeeda uu habeen u hoyday si uu u eego cibaadada nebiga calayh isalaatu wasalaam wljaamica buu ihi sheekhu ey jamiicuhuna dhammaantood min nasli ismaaciila nabiy llaahi ismaaciil tafiirtiisii bay ka mid ahaayeen ila ataasica ta sagaalaad mooyaane ta sagaalaad waa tuma may safiya bintu xuyey safiya khadiijo ka soo tiri khadiijo ka soo tiriso waa safiya bintu xuyey safiye mooyaane inta kaleba waxay ahaayeen carab ayay ahaayeen dhammaantood yani markuu leeyaha taasica yani fi lcaddi bacda khadiija wljaamica waxaa kulmiyey dhammaantoodba min nasli min nasli ismaaciila nabiy llahi ismaaciil tafiirtiisa waa inay ka mid ahaayeen ila taasica taa sagaalaad mooyaane nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii baa lan ku sheegay ummahaatu lmu'miniin baa la yidhaahdaa mu'miniintae hooye u ahaayeen hooyooyin u ahaayeen wa aswaaju ummahaatuhum se ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi hooyanimadaasina waxay ahayd min xayثu alxurmati wاlاxtiraam xagga xaaraannimada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadii qofna uma banaanayn inuu guursado se ilaahay suurat laxzaab uu ku sheegay iyo xagga ixtiraamka iyo samafalka iyo qadarinta iyo wanaajinta laakiin xagga dhaxalka iyo maxramnimada iyo hooye ugumay ahayn dumarka rasuulku ummaddiisa ama dadka rasuulka calayhi salatu salaam rumeeyey hooyanimo laysku dhaxlayo ama maxram laysugu noqonayo may ahayn hooyanimadaasi muxaramaad baanay ahaayeen bilixtiraam oo nasab iyo radaac iyo sahaala midna laguma xaaraantimeyn iyaga abtirsiin iyo naas wada jiqis iyo xididnimo midnaba muxaramaad bilixtiraam bay ahaayeen ixtiraam nebi maxamed calayhi salaatu salaam la ixtiraamayo awgii ayaa la xaaraantimeeyey dumarkiisa in la guursado dabadi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi aswaaju bacda khadiijin cashara macnuu waa maxay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu guursaday koob iyo toban dumara wa maata can tiscin sagaalla rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ka dhintay sagaal buu nolosha kaga tegay taana macnaheedu waxa weyaan laba dumara oo dumarkiisa ka mida ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka geeri horreeyey mid waa khadiija bintu khuwaylid khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam way ka geeri horreysay ta kale waa zaynab bintu khusayma iyaduna nebigoo nool ayay dhibatay sagaalka kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam nolol ayuu kaga tegey khadiijo ayaa u horreysay dumarka rasuulka waxaana jira waxyaaba ay la gaar ahayd oo ay ka mid tahay arrintaasi annahaa awalu aswaajiha wa ana nabiya lam yatasawaj calayha iyo rasuulku inaanu la guursan intay khadiiji nooleed gabadh kale rasuulku ma guursan wa annaha umu akari waladihi iyo carruurtiisa badankooda inay iyadu dhashay oo ibraahim marka laga reebo oo maariya alqibtiya ay dhashay carruurta nebiga dhammaantood baa khadiijo ayaa hooye u ahayd wa annaha awalu man aamana bihi min annisaa ruuxii dumara ee u horreeyey rasuulka rumeeyeyba ayay ahayd wa annaha acdamu nisaa'ihi fi lqiyaami binusratihi faqad naasarat الnabiya bالnafsi wاlmaal ruux dumara oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ugu markaa nusro badnayd hiilin iyo garab istaag ayay ahayd nafteeda iyo maalkeedaba nebiga calayh الsalaatu wasalaam way ugu hiilisay wa annaha ikhtasat biilqaaءi اllahi calayha الsalaam ilaahay baa fariin salaana usoo diray khadiija oo ugu soo dhibay malaku jibriil wa annaha bushirat bibeyti fi اljanna laa sakaba fiihi walaa nasab waxaa loogu bushaareeyey guri jannada ku yaalla oo buuq iyo wax nafta dhibo oo daaliyaa midnaba aanu oolin oo dadkii iyagoo nool jannada loogu bushaareeyey ayay khadiija ka mid ahay khadiijin buu yidhi waxa uu sameeyey waxaa loo yaqaanaa fi luqati alcarab tarkhiib oo xadfu aakhiri xarfin fi lmunaada xarafka isamka munaadahee loo yeedhay xarafka u dambeeya in la jaro tarkhiimani xdif aakhira almunaada kayaa suca fi man dacaa sucaada oo kadhaa ibnu malik laakiin markii dambe waa lagu tawasucay oo magacaan munaadaba ahayn baa la baneeyey xarafka u dambeeya in la jaro wa hada min hada albaab imika dee khadiija miduu u yeedhay maa haddana wuxuu uhi bacda khadiijin oo ta'dii ayuu ka jaray uma caaishu baa la mida iyaduna caaishatu bay ahaydoo ta'dii ayuu jaray wax luqada carbeed ee ku saabsan weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkaa badanee uu guursaday ee hal mar uu kulmiyey weliba waa arrin isaga u gaara bay ahayd oo ninka muslimkaa afar ka badan inuu kulmiyaa uma banaana nebigana calayhi salaatu wasalaam wixii isaga u gaar ahaa lama deliishan karo oo laguma banaysan karo waxa la doonayo ama naftu ay doonayso oo wixii khasaa'istiisa ka mid a isaga u gaar ahaa in lagaga daydaa wax xaaraan mid bannaan maaha nebigana calayhi salaatu wasalaam guurkiisu isagoo ragga ka awood badnaa siduu sheegay haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ujeedooyin iyo muraado wanaagsan buu rasuulku u guursan jiray maruu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu gabadh guursado si uu iyada lafteeda u caawiyo si umu salama oo kale carruur agoona haysatay dhowr iyo labaatan jirna way ahayd toddoba iyo labaatan meelahaas ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday iyo maruu rasuulku dad uu doonayo inay dacwaddu gaadho ay aqbalaan ama ay ka nabad gasho rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la xidhiidho marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqaasid iyo ujeedooyin ayuu u guursan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisaasi dhammaantoodba nolol ayay kaga dambeeyeen marka laga reebo khadiija iyo zaynab bintu khusayma wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa dumar markaa addooma ahaa oo qaarkooda carruurba u dhaleen addoomihiisa waxaa ka mid ahaa maariya alqibtiya oo boqorkii reer masar ee muqawqis la odhan jiray uu soo hadiyey waxaanay u dhashay inankiisii ibraahim addoommo kalena waa jireen oo dumarka qaarkood baa la isku khilaafay ma addoomay ahaayeen mise aswaaj mise rayxaana binti zayd sida saxiixa ee ahlu siira ay u badan yihiinna kaanat min imaa'ihi walam takun min aswaajihi dumarka nebiga calayh isalatu salaam kumay tirsanayn kuwii uu guursaday ee addoomihiisa ayay ka mid ahayd dumarkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummahaat lmu'miniin ah innagu ismaynaan soo gaadhin laakiin waxay xaq inoogu leeyihiin inaynu jeclaano oo aynu ixtiraam iyo qadarin iyo weyneyn shareecada waafaqsan inaynu hayno wax xumaanana aynaan kusoo hadal qaadin waxaana arrintaasi ka mid tahay waxyaabaha ilaahay ugu nicmeeye ahlu sunna shiicadu waxaynu ognahay caaisha radia allahu canha oo dumarka rasuulka tii uu nebigu u jeclaayay inay caayaan weliba qaarkood ay ku caayaan wixii ilaahay uu ka beri yeelay waa qadafkii iyo duristii ay ku sameeyeen munaafiqiinta awlaaduhu buuhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ubadkiisii alqaasimu weeye cabdullaahi weeye alطaahiru cabdilaahigii ahaa mid طaahira aلطayibu ahaa mid wanaagsan zaki ljaahi ahaa mid qadarkiisu uu sareeyo sharaftiisu mid ay sarayso wa zaynabun weeye ruqiyatun weeye faatima weeye wa umu kulhuumin weeye ibraahimu ibraahimna alkhaatima waa kii awlaadda nebiga calayh isalaatu wasalaam u dambeeyey ee lagu khatimay halkan wuxuu ku sheegay ubadkii nebiga nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhalay saddex inan iyo afar hablood toddobada carruura waxaa u weynaa carruurtiisa alqaasim waata nebiga lagu kuniyeen jiray abulqaasim lo odhan jiray waana xaq uu leeyahay ilmaha u weyni saxaabigii la odhan jiray abulxakam nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu doonay magaca inuu ka bedelo ama kunyadaa wuxuu ku uhi maa akbaru awlaadika hal laka awlaad qaala nacam qaala maa akbaru awlaadika carruur ma leedahay haa qofkeebaa ugu weyn kii uu u sheegay uu ihi kaasaa ugu weyn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku kunyeeyey kunyo uu uga dhigay magaciisa waxaa ka muuqday in la sheegay inuu yahay mid wax xukuma oo sifadii xukumka oo magaciisa laga dhex mulaaxadaynayay oo wasfigii ilaahay subxana wa tacaala ay wax ka siinayeen kuwa magacaasi uu bixiyey maadaama uu kala xukumi jiray carruurta rasuulka markaa qaasim baa ugu weynaa walihaadaaba nebiga abulqaasim lo odhan jiray waxaa ka mid ahaa inamada nebiga cabdullaahi cabdullaahi markaa sifooyin buu u sheegay alطaahiru الطayibu zaki اljaah muxuu sifooyinkan isaga ugu gaar yeelay lianna wulida linabiyi calayhi salaatu wasalaam bacda albictha bay dhahan wuxuu inankaasi nebiga u dhashay intii loo waxyooday dabadeed qaasim isagu wuxuu dhashay iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu rasuul ahayn oo weli aan loo waxyooday daahir iyo ayib iyo maaha magacyo ay leeyihin inamo kaloo nebigu uu lahaa sida culimada siiradu ay u badan yihiin ee waa sifaad uu lahaa uun cabdullaahi ka cabdullaahi alطaahiru alطayibu zaki ljaah saasay u badan yihiin culamaau siira waana sida ay rajaxeen almuxaqiquuna minhum sida ibnu اlqayim iyo ibnu kathiir iyo dahabi iyo inaanu nebigu lahayn inan la odhan jiray طaahir iyo inan la odhan jiray طayib ee cabdullaahi uu sifadiisu ahayd annahu طaahiru aلطayibu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhalay afar hablood buu dhalay wabanaatuhu arbacun afartaasi hablood waxay ahayn zaynab iyo ruqiya faatima iyo umu kulhuum zaynab waxay u dhaxday abulcaas ninkii la odhan jiray carruurteedana waxaa ka mid ah oo axaadiida lagu sheegay umaama inantii la odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo sida uu salaada tukanayay si uu ugula dagaalamo dhaqankii jaahiliga ah ee habla nacaybka ahaa markuu nebigu sujuudayana waa dhiganayay markuu sujuudda ka soo kacaana inanta ayr waa qaadanaya oo xambaaranayay waxaana taasi ay tusinaysaa hablaha yaryar ee weli aan gaadhin dee wakti loo hunguroon karo ragga waa la dhex keeni karaa masaajidka waa la soo gelin karaa saa nebiguba alayh isalaatu wasalaam uu yeelay waxaa ka mid ahayd hablaha nebiga ruqiya iyo umu kulhuum labaduba waxay u dhaxeen saxaabiga jaliilka ah la odhan jiray cuhmaan ibnu cafaan waana sababta dunnuureyn loogu magacaabay in laba hablood oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu dhalay inay u kala dembeeyeen maaha inuu labada mar wada guursaday markay midi dhima dhimataa tii kale lagu xigsiisime oo ma banaano nin laba habloodoo walaala inuu mar wada guursado oo arrin xaaraan oo aan bannaanayn taasi waxaa hablaha rasuulka ka mid ahayd oo taafraada faatima radia allahu canha faatimana waxay u dhaxday cali bin abi aalib radia allahu canhu waana qofka qura ee ka mida ubadkii rasuulka ee yeeshay tafiir nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu abtiriyo oo ahlulbeytka markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam galaa waa min nasli faatima un tafiirtii iyo duriyaddii faatima radia allahu canha waxaa ka mid ahaa markaa ubadkeeda xasan iyo xusein mataanana may ahayn siday soomaalidu moodaan labada inanee mataanaha bay u bixiyaan xasan iyo xusein mataana may ahayn waa kala dembeeyeen muxsin inaan la yidhaahna kutubta siirada qaarkood way sheegaan laakiin wax sanada oo saxiixa looma hayo in inan muxsin la yidhaahdo ay dhashay faatimatu radia allahu canha rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hablihiisa hablaha rasuulka teebaa u yarayd waa la isku khilaafay faatimay ahayd iyo umu kulhuum bay ahayd labadaba waa la yidhi waxaase culimada siiradu ay u badanyihin inay faatima radia allahu canha hablaha nebiga inay ugu yarayd waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiistay abu bakar iyo cumar labadaba uu ka cudur daartay muu siin rasuulku waxaanu ku sababeeyey inay yar tahay iyaguna ay dee rag waaweyn yihiin marka lala yaabi maayo ninka nin oday uu ka soo doono inantiisa ku dhahdo way yartay sheekh adna waad weyn tahay raalli ahaw cali bin abi aalib buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu guuriyey faatima radia allahu canha faatima iyaduna khasaa'is bay lahayd waxyaaba ay awlaadda kale nebiga calayh isalatu salaam kaga duwanayd waxaa ka mid ahaa annaha sayidatu nisaai ahli ljanna dumarka jannada hormoodkoodu hormoodkooda inay ahayd annaha maatat bacda nebiy calayhi isalaatu wasalaam caruurta rasuulka oo dhami waxay dhinteen rasuulka oo nool habliye inamaba waxaa rasuulka ka geeri dambeeyey oo awlaaddiisa ka mida faatima jirtay radi allahu canha lix bilood bay nebiga calayhi isalaatu wasalaam ay ka geeri dambeysay saynu sheegnay cid nebiga calayhi isalaatu wasalaam loogu abtiriyo oon awlaaddii faatima aan ahaynina ma jiraan waxyaabahaasi ayay la gaar ahayd nebigu calayhi isalaatu wasalaam aada buu u jeclaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka ay u timaaddo waa u kici jiro waa ka hortegi jiray iyaduna sidaasi ayay yeeli jirtay gabadhaadu geesiyada bay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan se bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey markii gaaladii qureysheed ay dhabarka ka saareen geel ay qasheen madheertii intay u timi bay ka tuurtay nebiga calayhi salaatu wasalaam nimankiina way u tirisayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam way difaacday way ka celisay iyadoo markaa yaraydba nebiga calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisa waxaa u dambeeyey oo lagu khatimay ibraahim ibraahim waa alkhaatima waa kaa yidhi ibraahim waa qofka quree caruurta rasuula ka mid ahaa ee aanay khadiija dhalin ibraahim waxaa dhashay addoontii la odhan jiray maariya alqibطiya oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam umuwaled u ahayd nebiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu kula xidhiiday reer masar oo dhan reer masar oo dhan buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu kula xidhiiday oo wuxuu sheegay inay nebiga ashaartiisa yihiin waa kala dardaarmay ummaddiisa isagoo ku sababeeyey xididkii nebiga inay yihiin waayo maariya ayaa qibdiya ahayd oo ka soo jeeday masar ibraahim aada uma barbaarin isagoo yar oo radiicba ah weli naaska aan laga dayn ayuu geeriyooday geeridiisuna axkaam iyo raadba way ka tagtay nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa ka murugooday geeridiisa waana ka ilmeeyey wa ina alqalba layaxzan wa ina alcayna latadmac walaa naqulu ila ma yurdii rabbana waa kii lahaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam qalbigu waa murugoonayaa ishuna waa ilmeynaysaa sidaasoo ay tahay haddana wax ilaahay raalli geliye mooyaane wax kale ku hadli mayno waa waajibka la gudboon qofka muslimka ah cidda uu jecel yahay markay geeri ka kaxayso gaar ahaan caruurta yaryar oo wuxuu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam addoonka marka ilmihiisa yar ilaahay uu oofsado ilaahay wuxuu malaa'igta ku idhaahdaa addoonkaasi bal wuxuu falay eega isagoo ilaahay uga ogaal badan markay sheegaan annahu sabra wastarjaca inuu sabray inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuunna uu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idhaahdaa qofkii uu jeclaa baan ka qaadaye ibnuu lahu beytan fi ljanna jannada guri uga dhisa qaylo iyo baroor iyo waxa waa inuu iska ilaaliyo qofka muslimka dhacdada weyna dhacday markuu ibraahim dhintay waxay ahayd kusuufu shams inay qoraxdu madoobaatay qoraxdoo madoobaatay waktigii nebigana lama sheegin ilaa cinda mowti ibraahim markuu nebiyullaahi ibraahim geeriyooday ee uu dhintay mooyaane dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen inkasafat ishamsu limowti ibraahim nabiyullaahi maaha waa ilmihii nebiga ee ibraahim ibnu nabiy llaahi ibraahim inankii nebiga ilaahay la odhan jiray ibraahim markuu geeriyooday markaasumay qoraxdu madoobaatay waktigii nebiga dadka qaar baa waxay dhahan waxay u madoobaatay dhaqan horeo jira bay ahayd oo ibraahim dhimashadiisay u madoobaatay markaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam khudbaddii uu jeediyey markuu salaatulkusuuf tukaday buu ku sheegay ana ashamsa walqamara aayataani min aayaati illah laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaatih walaakina allaha yukhawifu bihimaa cibaadahu qoraxdii iyo dayaxu inay ka mid yihiin aayaadka ilaahay makhluuqaadka iyo calaamadaad tusiya ilaahay subxaana watacaala jiritaankiisa iyo kelinimadiisa iyo awooddiisa oo aanay u madoobaan qof dhalashadii iyo qof dhimashadii toona ee ilaahay baa subxaana wa tacaala nuurkooda inaga xijaaba iyadoo ujeeddadu ay tahay in addoomaha lagu baqogeliyo qiyaamaha lagu xusuusiyo si ay adduunyada uga sahay qaataan ilaahayna subxaana watacaala ay ugu toobad keenaan intaasi ayaa kitaabku inoogu dhammaaday ilaahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaya inuu dhammaanteenba inagu anfaco sheekha qorayna ilaahay subxana wa tacaala inuu u dembi dhaafo yakfir allahu walimashaayikhihi waliwaalidayhi walimashaayikhihi walilmuslimiina walmuslimaat waan yakfira lana kadalika ajmaciin siirada nebiguna aada iyo aad bay muhim u tahay qofka muslimka ahna markuu akhrinayo ama uu dhegaysanayo waa inaanu taariikhaan ama dhacdooyin un inay tahay aanu u qaadan waa inuu casharada iyo duruusta ku dhex jira uu u fiirsado oo camal iyo dhaqan iyo akhlaaq iyo axkaam intaba waa inuu ka faa'iido wallahu aclam wa salى اllahu calى nabiyina mxamed wcalى alih waصaxbihi waslama tasliima kaiira
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته